bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka caalamiga home cable t v xaruntiisa magaalada hargeysa kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno wasiirka wasaaradda madaxtooyada somalilan mudane xirsi cali xaaji xasan islamarkaasina barnaamijkan aanu kusoo martiqaadnay waxaan wasiirka uga mahad celinaynaa martiqaadka aanu u fidinay iyo sida uu nooga soo aqbalay isaga oo wasiirka aanu ku martiqaadnay stuudiyaha home cable t v ee magaalada hargeysa wasiirka madaxtooyada ayaan kusoo dhaweynayaa barnaamijka islamarkaasina waxaan jecelahay inaynu su-aalo door ah oo la xidhiidha xaaladda taagan iyo waxyaabaha kala duwan ee ka socda dalka somalilan aan wax ka weydiin doono wasiirka wasiir kusoo dhawow barnaamijka home cable t v aan kaaga mahad celinaynaa inaad noo soo booqato asalaamu calaykum raxmatullah barakaatu adiga iyo inta daawanaysaba aad baan u salaamayaa waanan runtii ku faraxsanahay in ay casuumteen oo ii yeedheen waxaanan diyaar u ahay insha allahu tacaala wixii su-aale ay weydiisaan waa og tihiin duruufta siyaasadeeda wt waktigan waddanku marayo waynu ka warhaynaa xaaladaha guud yani guud ahaan marka diyaar baan insha allahu tacala waxaa iga weydiisaan waxaan aaminsanahay in dowladdu dowladdii kulmiye la doortay ay raacayso directionkii saxnaa u socoto sidii loogu talagalay waxaan qaldamay ma jiraano qalad waa iman karaan laakiinse inay directionkii ku socoto inay waktigii loogu talagalay iyo qaabkii shaqada ay u wadayba ay tahay yani si waxa weeye sidii ugu fiicnayd baanu isleenahay anagu waraayadaan isku eegay sax wasiir waad mahadsan tahay waxaan jecelahay wasiir inaan ku weydiiyo maadaama dowladdu haatan ay wajahaysa inay muddo laba sanadooda ay taladii dalka gacanta ku haysay ballanqaadkii bulshada loogu talagalay buuggii kulmiye islamarkaasina uu jeclaa inuu bulshada u qabto markii uu u tartamayo doorashada madaxtooyada maxaa ka hirgelay bay kula tahay oo aad isleedahay adigu way idiin hirgeleen muddadaa labada sane ad shaqaynayseen
buuggii kulmiye waa waxa keliya ballanta bulshada uu madaxweynuhu ugu ballan qaaday xisbigii kulmiyena uu ugu ballan qaaday waxaan isleeyahay sidii marar badan saxaafadda laga sheegay dowladdu ka sheegtay ugu dambayna madaxweynuhu uu ka sheegi jiray waxaan aaminsanahay inaanu buuggii ballanqaadiyadii aanu bulshada u ballanqaaday badankeedii in badan fulinay in ka badan fifty percent inaanu fulinay baan aaminsannahay area yani ereyooyinka waan sharixi doonaa insha allahu tacala ereo kala duwan inaanu ka fulinay ballanqaadiyadii ballanqaadiyadu waa sheyga ku waajibinaya xukuumadda uu madaxweynuhu hogaaminaya axmed maxamed silaanyo sheyga ku waajibinaya wixii ay bulshada u ballanqaadeena lagu doortay lagulana xisaabtamayo diyaara waa nuun inaa lagula xisaabtamo waxaan isleeyahy waxaanu fulinay intii badnayd saan carabka ugu dhuftay hadday tahay arrimaha bulshada waxa aan isleeyahy wax weyn baanu ka qabanay oo dowladda kulmiye ee axmed silaanyo hogaaminayo madaxweynuhu uu ka qabtay waxaa runtii xagga caafimaadka wax weyn baa laga qabtay oo bulshadu taaban karto dareemi kartana waxaa ka soo kordhay hadday tahay gobollada lixda gobolba dhakhaatiirtoodii dib habeyn baa lagu sameeyey waxaa loo geliyey yani waxaa heshiis lala galay hayada caalamiya oo wax yani la qabta oo isberber taaga maadaama awooddeenu ay aada u yar tahay waxa kale oo la bilaabay msjyada yani cusub oo laga bilaabay gobollada badan laga bilaabay iyo tuulooyin badan laga bilaabay waxaa gacanta lagu hayaa dhakhtarkii weynaa ee hargeysa waxaa berbere iyo burco iyagana hadda la dhagax dhigaya oo gacanta lagu haya iyadana labadii dhakhtar ay ballan qaadeen imaaraadku carabto oo laba dhakhtar oo caalami ah waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inay sidaa kusii socon doonto xagga caafimaadka waxbarashada waa taarikhdii ugu horreysay waxbarashada laga dhigo bilaash waxbarashada wax weyn weyn weyn baa laga qabtay oo bulshadu dareemi karto waxaana dareemi karaya maanta ninkii toban caruura lahaa ee bixin jiray ka bixin jiray iskuulka wax wuxuu dareemi karayaa maanta culays badan in laga furtay waxaan is leenahay ereada biyaha ceelasha waxna la qoday waxna gacanta lagu hayo waxna bablinka kusoo jiraan way gaadhayan ilaa afartan ceel waa ereada biyo biyo waa noloshii waxay gaadhayan ilaa afartan ceel wax la qoday iyo wax gacanta lagu hayo iyo wax bablinka kusoo jira oo la filayo in dhakso loo fuliyo waxaa kale oo ceelasha aan leeyahay afartan ey ah dalabka iyagii aanu dalabnay ee xukuumaddu dalabtay waxay ahayd ama beesha caalamka ka dalabtay ama ku talagalkeedii ahaa ilaa boqol iyo konton ceel in dhammaan waddanka laga qodo inta biyo leh sidoo kale dhulka aan biyaa lahayn in harooyin loo dalbo iyagana wadahadalkeedii baa socda ogolaanshihii hore waa la helay african development bank waa adiga berdhaweed inoo yimi ogolaanshaheedii waa la helay lakiinse implementationkeedii iyo soo dhicistii fankii loogu talagalay waa iyadana waa on the process oo waan rajaynaa insha allahu tacaala inay sidii loogu talagalay u dhacdo marka biyaha erayadeedi hadday tahay hadday tahay xagga cadaaladda waxaan waxaa ka war haysaan reformkii uu sameeyey madaxweynuhu cadaaladdu waa area bulshada taabanaysa ee in badanna laga cabanayay waxaan dareemaya waxaan runtii xaqiijinayaa inay ahayd isbeddel aada u weyn hadday tahay laga soo bilaabo maxkamadda sare hadday tahay guddigii cadaaladda hadday tahay maxkamaddii racfaanka hadday tahay tii gobollada hadday tahay tii degmooyinka iyo hadday tahay xeeraalintii ilaa iyo booliska isbeddel baa lagu sameeyey isbeddelkaasu isbeddelkii uu- ay la timi dowladdii kulmiye ay ballan qaaday bulshada u ballan qaaday isbeddelkaasu eh, dabcan wakti buu qaataa midho dhalkiisu sidii isbeddelkii dambe la sameeyey ma midha dhalay mise ma midha dhalin waa wax la eegi doono xilliga qiimaynta lagu sameeyo laakiinse xukuumadda iyo madaxweynaha xilkiisa haraa wuxuu ahaa inay sameeyaan ballanqaadkoodii political wilkii uu la yimina uu xaqiijiyo markuu isbeddelkaa sameeyey midhaheedii waa la sugaya insha allahu tacaala waxaana rajaynaya inay tahay eh, tallaabo aada iyo aada u muhiima Eh, waxaana durbaba la dareemaya in isbeddel uu uu ka yimi annaga kolleyba intaan hayno waa se eryo aan cadaaladdu la xaqiijin karin Sax.
ilaa si dhaba loogu kuurgalo waxaa jira ilaa konton ah dhallinyaradii ka baxday jaamacadaha oo ku jira ee tababar ku jira oo loo tababaraya inay noqdaan qaadiyadii ama judgeskii maxkamadaha waddanka oo dhan inay noqdaan oo ka qayb qaataan maadaama ay inagu yarayd Sax.
ee, dhulka waxa weeye ay ka soo baxaan ee, looga iyo sharciyaddu dhulkii ka soo baxaan ay inagu yarayd dhawaanahan mooyaane ee, waxaad dareemi karaysaa yani daraasadii lagu sameeyey afarta eriyo yani meesha ugu badan inaynu ka aradnayd waxay ahayd in la helo dadkii judgeska ahaa ama dadkii qaadiyada ahaa ee xukun xukunka geli lahaa oo aada ugu yar ama aqoontooda dadkii aqoonta soo bartay ay u baahnaayeen in la kobciyo oo wakhti dheer aan helin in la kobciyo helin ama tiradooduba yar tahay ama tayadoodu laga yaabo in qaarkood la dhaliilo inkastoo aan dadku ka sinayn taa marka i- sida sitaa looga gudbo baa loo sameeyey taa afarta eriya badan ay ka iman jireen cadaaladda markii la dhaliilay daraasadaan ku samaynay waxay ahayd ee, qoladii ugu horreysay ee guddoomiyii hore maxkamadu ka mid ahaa ee ka soo qalin jabisay masar iyo meelaha lamidka caynu shamsi oo tiro aada u yar ahayd iyo qolo kooban oo ka soo qalin jabisay suudaan iyo etoobiya iyo dhulkan inaga agdhow oo looga soo baratay tiimka kale wuxuu ka iman jiray in badani ka timi markaad eegto u fiirsato dadka garsoorka jooga in badani waxay ka timi eriyada waxa weeye eh, wadaaddo diimeed ahaa oo yani wada- wada- sheekh ahaa oo bartay eh, diinta ku xeel dheer oo fiqiga yaqaan laakiinse laga yaaba inaan dhinaca looga wax badan ka aqoon oo markii hore kusoo galay inay umuurta qadaayaadka diiniga ah ee dhaxalka iyo meherka iyo waxyaalaha lamidkaa ka soo galaan kadibna tadawuraad sameeyey kadibna laga yaaba qaarkood ilaa maxkamaddii sare inay tageen qaarkood waxay kusoo geli oo jireen laakiin ka wanaagsanaadayba qofkii sharciga bartay qaar ka wanaagsanaaday qaar jahli helayba way jira waa yani labadaba way helaysa qaar jahligii eriyada aanu aqoonta u lahayn ay banjarisay iyo qaar ka wanaagsanaaday kuwii kaleba way jiraan Eh, waxaa jiray qaar eh, ahaan jiray eh, kalkaaliyayaal kalkaaliya waxa la yidhaha xogeynta judgeska ama qaadiga oo garsooro noqday oo siduu u joogay ee uu qalinkiiyo buugga u sitay garsoore noqday kadibna maxkamaddii isagoo fadhiistoo la wareegay ereyada afraad waxay ahayd booliska boolisku shuruucdiisa iyo baaritaankiisa iyo siday uga soo gudbaan waxay iman jireen xeeraalinta xeeraalinta qaar baa yimi ka gudbay oo galay maxkamadihii afartaa erey ahayd waad arki karaysaa marka inaan aqoontii aqoon dhisan oo rasmi ahayn laakiinse eh, runtii wax hadda la bilaabay in la empower gareeyo kuwii ku jiray iskuullada iyo jaamacaadka lana soo saaro kuwa la tababaray seen carab ku dhuftay Waan gartay.
marka ereyada bulshada wax weyn baa laga qabtay Sax.
haddaad eegto ereyada eh, infrastructureka waddooyinka Sax.
wax badan baa laga qabtay especially hargeysa eh, berbera boorame iyo burco Eh, waa wax la taaban karo maaha wax afka laga sheegayay ayaa laga qabto intii waddo la furayay waa la arkayey dowladaha hoose horeba way u jiri jireen laakiinse dowladdii kulmiye iyo political wilka ay la timi iyo madaxweynaha rabitaankii iyo hogaamintii uu la yimi kusoo kordhiyey ayaa sababtay baan aamsanahay Een, waxaad og tahay infrastructureka waxaa socota waddada boorame oo wax yar ay uun ka hadhsan yihiin inay isku xidhanto Waan gartay.
in dowladdu samaysay iyo in dadkii contribute gareeyeyba oo baraarujinta dadka dowladda lahayd dabcan Ee, laamigii wax yarba u saaran in laami lagu tago waxa socdata oo laga shaqaynaya gacanta lagu hayaa Ee, dowladduna contribution ka geysatay kana geysan doontaa waddada cad waxa socota ta ee, meesha la yidhaahdo ee, wajaale waxa socota waddadii burco iyo oodweyne waxa socota yacni waddooyin aada u badan baa socda oo oo qabyo ah oo imika qabiya waxa laakiin- socota salaxley waxa socota baligubadli waxaas oo wada ah waa wax dowladduna contribution ka geysanayso bulshaduna ay eh, runtii si weyn ugu kacday laakiinse ay hogaaminteeda iyo iyo iyo iyo kicinteeda iyo baraarujinteedaba ay dowladdu runtii rool aad iyo aad u muhiima ka qaadatay Eh, waxaan rajaynayaa in ereyadaas oo dhan wax laga qabtay erooyinka wax laga qabtay waxaa ka mid a oo iyaduna runtii wax la taaban kara laga qabtay waxaa ka mid a planning oo kale five years plankii la sameeyey ee wasaaradda planning soo bandhigtay ee waa waxaan hore u dhicin oo runtii muujinayana yacni muraayadda ka muujinaya shanta sano ee soo socda maxay ku talagashay dowladda kulmiye ee uu hogaaminayo madaxweyne sinaanyo waa gartay.
iyo tiimkiisu Sax.
marka runtii waxa wax la taaban karo laga qabta ee arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda oo ee, soo gaadhay maanta heer ah in somalilan iyo soomaaliya si kula wada hadlaan inaynu hello status inaan hore u heli jirin inaynu hello ee, yacni j- waddamada jaarka iyo kuwa kale caalamiga ahba ee, yacni da- la daafuray runtii in aad iyo aad Waan intu soo dhawaansho loo sameeyo waxaa ka mid ahaa carabta oo kale oo runtii een, aan yacni ilaa inta heerka imika lala gaadhay aan hore u jiri jirin ee, dabcan way jireen mid walba xidhiidho iyo wax lasoo qabto from zero kamaynaan bilaabin laakiinse mid walba waxaan islenahay wax aad u weyn baa laga qabtay erooyinka aan sheegayo Na- nacam Een, wasiir marka loo eego waxqabadka rasmiga ah nacam ee aada sheegtay ee aada soo gudbisay ee aada bulshada u sheegayso wax la taaban karana way leeyihiin waxaad sheegtayna qorshaha kusoo jiraan oo dowladdu ay soo wadana waad sheegtay labadoodoo la isku geeyey Mm, culays badan oo ka duwan baa dalka ka jira Naam.
oo noqonaya bulshadu kaalintii ay ka filaysay kulmiye markii uu ku jiray doorashada nacam ee ololaha ku jiray nacam in ay xoog u badnayd nacam oo waxyaabaha muhiimka ee iminka aad ka hadashay nacam ee qorshayaasha aad sheegtay in la qabtay nacam dad badan oo ka mid ahaa dadkii taageeraya kulmiye nacam aan u samaynaynin culays badan ama halkii ay gaarsiisanayd rajadoodu aan maanta aanay ku saldhigi karin halkan nacam dadka maxaad ku qancinaysaa waxaan ku qancinaya horta waa xaqiiqo weeye waa way jirtaa dabcan waxaana soomaalidu tidhahdaa meel hoo doonaysaa hadal waxba kama taro ee bulshadeenu bulsho dhaqaalaheedu aada u hooseeyo shaqalaan badan haysato maamul xumo badan ay soo ragaadisay wakhti dheer ilaa iyo dowlad aan ay soo mareen oo mushkiladii ka soo martay oo dowladdaba yabyab ku keentay bay ahayd dabcan waan aaminsanahay runtii dowladda eh, inay intaa aan horu sheegay in ka badan ba qabatay laakiinse waxaan dareemayaa wax kasta oo ay qabato dowladdu laba shay baa mar walba hor yaalla mid weeyaane wax kastoo aanu qabanay oo dowladdu qabatay wax ka badan baa nalaga filaya oo bulshadu baahida haysta iyo duruufta haysata iyo duruuftay soo martay darteed iyo rajaday qabtay darteed wax kasta aanu qabanno wax ka badan ayaa nalaga filaya mid labaadna Sax.
wax kasta aanu qabanaa waxay leeyihiin consequencegiisa ama cawaaqibtiisa wax wanaagsan baad qabanaysaa wax wanaagsan aad qabataa waxaa laga yaabaa inuu cid taabto taasuna waxa sida taqaano changesku ama wax kasta oo isbeddel kasta wuxuu leeyahay xanuun xanuun yani inta aad gaadhayso inaad isbeddelka ka ka- ka koforgarayso mithale dadkii waddada laga raray beredhowood oo kale waa si waddada laga raray waddada waa loo baahnaa isbeddel bay ahayd in waddada la hagaajiyo yani oo la horumariya isbeddel bay ahayd dabcan dad bay dhaqaalihiisa taabanaysa wanaag walbana waxa lagu gaadhaa wanaag walba koos buu leeyahay ama wax ku gaadha buu leeyahay haddaynu waddankan xorayntiisii aan inama cadcad aan loo soo dhiman oo naf loo soo waayno dhig loo soo daadin lama xoreeye waxaynu ku helnay inaynu xor noqonno iyo inaynu dowladdan maanta taagnaano rag dhiiggii wax kastana oo wanaag iyo horumari waxay u baahan yihin dhidid waxay u baahan yihin sometimes in dhiig loo daadiyo waxay u baahan yihin sometimes in l- dhaqaale badan loo huro waxay u baahan yihin soo jeed waxay u baahan yihin aqoon waxay u baahan yihin tacab waxay u baahan yihin waxyeello ku gaadhay aad u dulqaadato marka anigoo runtii la la caadufadaysan ciddii dhib gaadhayba haddana waxaan leeyahay dhibta dhi- wax kastoo horumari dhib bay leeyihin marka dhibtaasaa keenaysa maalan eh, dhaqaalaha waddanka waxaan ugu nimid lix iyo afartan milyan haddana boqol iyo lix milyan buu marayaa bajetkii halkaasaanu ka keennay halkaana wuu marayaa laakiinse dee waxaa loo bahan yahay inuu shan boqol oo milyan gaadho oo bilyanis gaadho ayaa loo baahan yahay markaad eegto waddamada jaarkeena iyo dadkeena la midka iyo tirada iyo tirada aynu leenahay iyo dalka aynu joogno Sax.
dalalka la midka ah dee waa bilyanis of dollar marka halkaa in la gaadhaa Sax.
waqti bay u baahan tahay iyo tacab waan gartay Een, wasiir aantaanan ka bixin kulmiye iyo iyo hawlihiisii nacam maadaama dowladdu ay ka dhalatay xisbigaasi nacam inta badan iskama dhex arkaan Hmm.
dowladda dadkii kulmiye lasoo shaqeeyey Mm, oo xoogu badnaa mm, oo dowladdu markii la aas-aasayna culays badan oo ka soo fuulay mm, taasina aada moodo inay keentay tafaahum darro mm.
xukuumaddii Mm.
iyo xisbigiiya n taa maxaa sababay kula tahay waxaa isleeyahay runtii horta waxna waa wax jira waxna waa wax aan jirin oo la la la boonbooniyo waan gartay horta xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ma jirto tafaahum xumo oo dhex taala Eh, waxaan aaminsanahay eh, xaqiiqan ah oo kana muuqanaysa kulankii u dambeeyey ee madaxweynuhu ka khudbadaynayey kulmiye siduu strong u yahay siduu u dhisan yahay siduu isugu duuban yahay siduu u jiro Een, xukuumadda iyo xisbiga yani dadkii xukuumadda madaxweynuhu u doortay ee xisbiga ka tirsanaa yani ama way yaryihiin ama dad baan ka dhex muuqan waxaa laga yaabaa waxaa la yidhahdaa quruxdu waa indhaha eegaya qof waliba sibuu u arkaa dad badanoo kulmiyayna xukuumadda way galeen dad badanoo kulmiyayna xukuumadda may gelin dabcan kulmiya dad aad u tiro badan buu ahaa xukuumaddu ma wada qaado xukuumaddu waa labaatan soddon wasiir yani wax ugu badanee galaa iyo shaqaale hoosaadyo iyo iyo hay-ada iyo dhiijiyo iyo wax lamida marka suurtagal maaha inay xukuumaddu wada qaado kulmiye laakiinse waxaan aaminsanaya in in in yani badanna oo haldoorana laga doortay in badanoo haldoorana weli baaqi yihiin oo calafkoodii waktigooda aanu soo gelin oo aanay suurtoobinu in ma odhanayo way liiteen iyo waxaanay ahayn laakiinse dad waana waktigu iyo calafku u suurtogelin way jiraan dad badan oo aan muuqan jirin oo shaashadda ka muuqan jirin oo laga yaabo kulmiye shaashadiisa inay aada uga muuqan jirin inay soo galeenna waa laga yaaba wuxuun lagu doortay madaxweynahana doorashada leh wuxuu dooran karaa kulmiye wuxuu dooran karaa qof kasta oo u arko inuu qaranka wax ugu jiran yahay aragtidiisa markaa uu ku qaato marka yani waxaan aaminsanahay kulmiye marka la eego kulmiye intee ka tirsan xukuumadda yani in badan baa intii kulmiye ee hardlinerka ahayd soo shaqaynaysay ka mid a qaar badan oo hardlinerna way dhiman yihiin mana aha wax wax yani istaagayey beritoole waa laga yaabaa in qaar kaloo kulmiye soo galaan qaar kalena ay ka baxaan
bartaa inagoo marayna wasiir cabdiraxmaan cabdiqaadir wuxuu ka mid ahaa xisbiga kulmiye gudoomiye ku-xigeenkii labaad buu ahaa muddo dheer bidin la soo shaqeeyey shirkii golaha dhexe xisbiga kulmiye wixii ka dhacay wayna ogeyn eedaymihii uu dowladda usoo jeediyey gaar ahaanna wasiiradii uusoo jeediyey aad ka mid ahayd dartood miyuu u waayey bosishankiisii kulmiye dhibkaasina ugu dhaca maya horta mid aan saxoo ku horaysiiyo cabdiraxmaan cabdiqaadir waxaa laga yaabaa in sidaa imika aad cabirayso wixii ku dhacay waa la ogaa la yidhaahdo oo la isku duuduubo cabdiraxmaan cabdiqaadir horta lama dilin oo dadka qaar baa sawira askari fadhiisinaya yidhahdo waa la dilay lama dilin cabdiraxmaan cabdiqaadir waana dadku way daawan karaan oo yani waa loo soo bandhigi karaa idina waa haysaan oo dhaatadii xaqiiqada ahayd waa la hayaa qof waliba marka nabaro cabdiraxmaan cabdiqaadir anu meeshaan fadhiyey ku dhacay oo lagu dhufanaya mar raba baan arag waayahay cabdiraxmaan cabdiqaadir sidii looga saaray ee looga saaray hogaanka ee loogu codeeyey ma sax bay ahayd mise qalad bay aniga waxaan arkayna si dimuqraadi oo sax ahayd waxa aan aragtideedaana ku xaqiijinaya aragtidayda waxaan ku xaqiijinayaa inay inay si dimuqraadi ahayd qori lagagama saarina waa loo codeeyey majority baa codkii u qaaday dadkii kulmiye ee golaha dhexe ah ayaa u qaaday in cabdiraxmaan cabdilqaadir xilkii laga qaado majority-ga in diiday bay lahayd in waxaweye ka amustay bay lahayd majority-gu dad dimuqraadiyaynoo ku dhaqma dimuqraadiyad ciddii majority-gu u codeeyaa waa laga qaaday xilkii si probrana looga qaaday waxa yimi procedurkuma waxba qaldamay wixii procedure le waa laga yaabaa procedurku wuxuu ku xidhan yahay jeerka hogaaminaya jeer jeerka shirka hogaaminaya ku xidhan yahay kama taliyo silaanyo procedureka shirka lagu hogaaminayo kamana taliyo gudoomiyaha kamana taliyo kuwa golaha dhexe ee cidda hogaaminaysay procedureka gacanta ku haysa procedurekana wuxuu u doortaa qof kasta oo shir guddoon oo hogaaminaya siduu isagu u arko inay sidii saxda ahayd tahay ma kirtaas garaynayo laakiinse waa laga yabaa dadka qaarkii inay leeyihiin microfonka muu u dhiibo ama mu maan la iska daayo ha iskaba hadlo codka la qaado siyaabo kala duwan baa loo manajgelin waa laga yaba in dadka qaar ka yaahdaan laakiinse jeerkay ku xidhan tahay iyo duruufta iyo aragtidiisa markaa taagan waxaanan u arkaa waa procedural wixii qaldamaa haddii qaladba yimaado wixii qaldamaa procedure laakiinse asalka ah waa loo codeeyey waa la soo dacweeyey waxa loo maray sharciyaddii wax lagaga yani dadka laga xilka lagaga qaadi jiray waa loo maray laakiin maaminsanta wasiir inuu xaq u lahaa inuu hadlo kadibna codka loo qaado maadaama eedayn loo soo jeediyey inuu ka jawaabo istifaaco maya waayo anigu jeer baan ahayn laakiinse haddaan jeer noqon lahaa labadaba suurtagal bay noqon lahay inaan codka siiyo iyo inaanan codka siinna idhaahdo bulshadan waxaan codka ku weydiinaya golaha dhexe waayo cidda maanta maalintaa codka lihi maaha qofka ninkii dacweynaya la dacweeyey maaha meeshina maxkamad ma aha waa anshax marin cid baa soo dacweyso hogaankii xisbigaa soo dacweeyey waxaana lagu dacweeyey eedaymo xaqiiqaa oo aan qarsoonayn haddaad u dhigto dhinaca maalan hadalladii iyo eedayntii sada carabka ku dhufatay eedayntii adiga iyo wasiirada iyo madaxweyne usoo jeediyey miyaa lagu haystaa maya xisbigu waa xisbi dimuqraadiya waanu iscritisize garayn karaa yani wuu isdhaleecayn karaa laakiinse wuxuu isku dhaleecayn karaa xisbiga gudihiisa maaha publica wuxuu cabdiraxmaan cabdiqaadir iyo nin walba u furanoo kulmiye ah inuu yimaado yani fagaarayaasha xisbiga inuu u yimaado hogaankii xisbiga inuu u yimaado xukuumaddii inuu afraaddeedii u yimaado inuu golaheedii wasiirada yimaado inuu golihii baarlamaanka isugu yeedho inuu yidhahdo red aracshkii kuma socono kaasaa qaldanoo kaasaa qaldanoo kaasaa qaldanoo kaasaa qaldan in shirarka xisbiga iyo kulamada xisbiga uu ka soo jeediyo dhaliishiisa laakiinse inuu yacni babliga ka dhaleeceeyo sax maaha waan garta waayo hadduu haddaanu ku qancin sax haddaanu ku qancin oo uu xisbiga ila xisbigu cid iskuma khasabtay aanu uu leeyahay dariiqii kuma socdo uu babliga la socodsiinayo uu leeyahay xisb xisbigaa waan ka baxay dee waa inuu yidhaahdaa hadduu yani uu yani arka xisbiga inaanu dariiqiisi raacaynin sax simbly iminkana weliba waxay iska sahlanayd ninka xisbiga dhaliilaya xisbiyada waa la furay ururadii baa la furay xisbi xisbi waliba iminka wuxuu la tartamaya ururadii wixii halkaa ka helay buu leeyahay wax garantiina ma haysto waan garta wuxuu heli karaya qofku hadduu arko inaan kulmiya dariiqii saxdaa ku socon inuu isagu urur furto oo bulshada khaladka uu leeyahay kulmiyaa ku wada ka badbaadiyo wuxuuna heli karaya inuu gudihiisa ka soxo laakiinse eh, isagu xisbi mucaarada ma aha xisbi mucaarada ma aha qofkii xisbiga kulmiyaha wuxuu xaqal u leeyahay inuu gudaha ka saxe maaha inuu banaanka isla isla taago haddii qala jiraan En- waan garta wasiir aan usoo noqono ururada siyaasadda Naam.
shan iyo toban urur siyaasadeed bay ahaayeen Naam.
lix baa lasoo reebay sagaal urur siyaasadeed baa hadhay Naam.
ururadii hadhay kumay qancin Naam.
kaalintii laga siiyey Naam.
ee loo soo saaray inay u tartamaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dalka kumay noqon Naam.
qaneecad rasmi kamay qaadan Naam.
mudaharaadyay ku baaqeen Naam.
tallaabay dowladdu qaaday ah in mudaharaadyadiina ay u diiday Naam.
qoraalkii sharciga ay soo gudbiyeen ee ahaa in ay ku mudaharaadi karaanna ay ka hor istaagtay Naam.
sidoo kalena qaar Naam.
maalmihii ugu dambeeyey xabsiga loo taxaabay Naam.
taasi miyaan ahayn tallaabo kasoo horjeeda dimuqraadiyaddii dalka ee kulmihiina weliba kusoo dhaqmay Een, maya aragtideeda Een, meesha la yidhaahdo ururadu way tartameen waxaa jirtay procedure loo sameeyey iyo criterio lagu kala soocayey waxaana jirtay cid wuxuu saaran iyo xeer yacni jaan goynayey qaabkay u- ka- qaabkay u tartamayaan guddiga diiwaangelintu waxay mandate u haysataa sharciga inay kala reebto iyagoo ku kala reebaya intii xeerku tilmaamay ee ahaa criterio ama shuruudihii xeerku tilmaamay waanay ka madax banaayin xukuumadda iyo ururadaba si madax banaan bay shaqadooda u gudanayeen markii ay shaaciyeen wax laaliya annagu waxaanu kala soconnay xukuumad ahaan ma jirin markay shaaciyeen ee soo saareen go-aankoodii waxay xaq u lahaayeen ururadu ururadii hadhay ee dhacay markaa xaq waxay u lahaayeen inay complain u gudbiyaan maxkamadda sare iyo inay iyaga u cawdaan ama iyagii ka cabo haddaad iyagii ka cabanayso maxkamaddii dastuuriga ahayd tag oo ka cabo haddaad iyagii u cabanaysana iyagii u tagoo qaabiloo hor fadhiiso laakiinse waxaan arkayay inay yani gacantugaaleeyeen oo ay ay yani dhoweysteen inay mudaharaadaan mudaharaadkuna ma jirto sabab kaliftay mudaharaad babliga loo loo organise gareeya ee gruubbaa in- bal- yani interestkiisii waayey political interestkiisii waayey babligu wuxuu waayey ma jirto babligu dimuqraadiyad baa loo tartamaya qaarba way soo baxeen lix baa soo gudbay saddexdii hore jooga sagaal baa jooga babligu dimuqraadiyaddii u haystaa ururadna way tartameen laakiinse ururada tan yani ururo jiray baa political interestkoodii waayey inay isku muujiyaan oo isbandhigaan haddii ay guddigan dhaliileen oo iyaga aragtidooda ay isyaahdeen guddigu cadaalad idinmay marin ciddii cadaalad ka sugayen annaga maaha annagu shaqo kumaanaan lahayn ciddii cadaalad ka sugayeen waa guddiga guddiga hadday ka sugayeen waxay idin inay guddigii eh, la kulmaan oo u yeedhaan oo la fadhiistaan Eh, waxaan maqlay eh, dacayado odhanaya guddigiiba way way baxda waxaan ogahay anigu inay guddigii joogto oo xafiiskeedii inay joogto ma hubo waqtiyada xafiiskooda fadhiistaan laakiinse eh, maalan doraadoo kale niman weydiiyey oo xafiis ka tirsan oo ninka qaabilsan la taliya madaxweynaha arrimaha doorashooyinka wuxuu yidhi xafiiskii bay joogaan waa sida ay soo gaadhay anigu maan arag marka maadaama ay guddigu procedurekeedii iyo kriteriyadii ku kala saartay dariiqii dimuqraadiga waa la maray dariiqa hadhay waa complain iyo cabasho sax dariiq dum- dimuqraadiya lama maran lama odhan karo ama dimuqraadiyaddii baa la dhaawacay lama odhan karo dariiqii dimuqraadiga waa la maro waa lagu kala hadhay Sax.
haddii se lagu kala hadhay oo qofkii hadhay aanu ku qancin uu leeyahay waxbaa iga qaldan oo waxbaba ka qaldameen wuxuu xaq u leeyahay inuu maro ama iyo guddigii complain gareeyo oo iyagii u cawdo ama iyagii ka cawdo oo maxkamaddii dastuuriga ahayd sax laakiinse hadduu sharciga gacanta ku qaato iyadoo waan mudaharaadaya mudaharaaddada xaq waxaa loogu leeyahay inuu soo dalbado dastuurkaa mudaharaaddada oo laakiin wasiir way go'aamay.
dalbadeen waa ku dhammaystiraya dalab laba jeeraa dalabkooda aan maqlay sax inta wasiir dakhliga iga soo gaadhay warkiisi waan garta laba jeeray dalbado maalin iyagoo mudaharaadaya bay dalbadeen wasiir da- wa- already waanay mudaharaadeen waraaqna way iska keeneen taas waxay muujinaysaa inaanay ahayn inaanay dee procedure sax ahayn saxaani ma- secondly marka dambey dalbadeen waxaa laga yaabaa in badan inaanay akhriyin shuruucda sharciga waxa ku yaala dastuurku markuu ku ogolaaday shuruucda xeerarkaa fasira dastuurka xeerka nabadgelyadu wuxuu tilmaamayaa wasaaradda go-aan gaadhista leh ee Marka la dalbado qiimaynta kadib.
leh marka la dalba- dal- la dalbado kadib wasaaraddu waa inay qiimaynteedii ku qiimaysaa in ay dhibi ka imanaysa inaan dhibi ka imanayn marka hadday aragto inay dhibi ka imanayso hadday aragto inaan loo baahnayn oo yacni ay tahay dhibaato ka weyn imanayso way joojinaysaa iyagoo Laakiin- aan iyagoo aan kaba wasiir sugin halka haddii aan kaa dhex galo nacam miyaanay xuquuqdii bulshada ka soo horjeedaynin haddii ay wasaaraddu u aragtay oo siday u aragto maadaamay dowlad tahay dhinac kasta oo iska tusi kartaa Naam.
nabadgelyo caynkan dhi- dhi- meelo badan bay ka heli kartaa nacam taasi miyaanay xuquuqdii bulshada taasi aanay ku ahayn mid ka hor imanaysa maya walaale xeerka qiimaynta marka yacnii qiimayso waxaa laga hadlayaa inay dee jawiga guud ee nabadgelyada qiimayso ma aha siyaasadda dowladda ku qiimayn mayso siyaasadda dowladda miyay ogoshahay mise mise weydiidanta ku qiiman ku qiimayn mayso laakiinse jawiga guud iyo nabadgelyada ayay ku qiimaynaysaa suurtagal ma taha ayay ku qiimaynaysaa marka iyagoo aan helin oo golaanshihii isku soo duuduubo iyo mudaharaad sameeya waxaana dee kuguba nadiira oo maragmadoona ururada markii eh, furitaankeeda madaxweynuhu ku dhawaaqay ee uu guddida u saaray qaar ka mid a oo udhisoo kale hoggaankeedu ka mid yahay waxay lahaayeen mid- midaanu taxriir baanu tegaynaa markaaba waxaa u qorshaysnayd si dhalabreyda inay ku talagaleen inay mudaharaadaan hadday helaan iyadan helinba haddaan helinba ururada waa markii la furayey waa dee saxaafadda way ku qorantay waa eegi kartaa waxay had- wax recorded ah waxaanu fadhiisan doonaa haddii ururada la ogolaan waayo hadda ururada bulshada la weydiinayay madaxweynaha kumay xidhnayn dowladda kumay xidhnayn madaxweynuhu wuxuu u bandhigay guddi bulshada weydiisa oo cod ka qaada oo randomly usoo weydiisa ma suurtagal ma tahay inaynu furo mise ma furo sidaa u aragtaan Y- arrintii public la weydiinayey buu is- kaga jawaabeen inay leeyihiin waxaanu fadhiisanaynaa miidaanu taxriir marka de anigu waxaan u qabaa inay Wa- iminkana miidaanu taxriir intaan la furin ka hor.
waa intaan la furin ka hor adigoo ku mahadsan weli waraysigaasi iyo xoog waraysigan aynu bulshada ugu bandhigayno aragtiyaha waaqiciga ee dalka ka jira su-aasha kale isla ururada siyaasadda ku dhex jirta ayaa maadaama guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ay ka yimaadeen xukuumaddii xukuumaddii magacowday kala saaridooda iyo go-aanka gaaristooda shan iyo tobanka urur siyaasadeed waxay dad badan iyo ururada siyaasadduba ay qabaan in xukuumaddu ay lug ku lahayd taa maxaad ku difaacaysa wal waxaan ku difaacayaa number one guddigu waa guddi madax bannaan xeer baa jideeyey waa la magacaaba golaha baarlamaanka laga dhaariyey ee la- laga- looga codeeyey maxkamadda sareana dhaarisay waxa waajibku yahay qof kastoo mas-uula procedurekan la mariyay in la aamino waxaan ku- runtii ku kalsoonahay inay madax bannaan yihiin waxaanu ku aaminsanay xilkooda xukuumad ahaanna waxaan ku caddaynaynaa inaanaan anagu wax fargelina ku hayn number one wax complain oo guddigu ka- naga soo gudbisay ma jiro mana jiro wax caddayna ay soo bandhigeen cidda sheeganaysa xukuumadda eh, faragelintaa samaysay sheegasho kasta xaqiiq maaha sheegashaday sheegeen wax caddaynay soo bandhigeen ma jirto waxaanu leenahay ma jirto haba yaraatee wax faragelini waxaa kuu caddaynaysaa sambal baan ku tusayaa Eh, macquul oo ra'yigaagu qaadan karo hadday xukuumaddu faraha kula jirto guddiga ma waxay doonaysaa ka soo bixi lahaa mise waxaanay doonayn caqliga saliimka waxa kutusinaya de waxay doonaysaa ka soo bixi lahaa sooma right waxa soo baxay lix urur baa soo baxay lixda urur haddaad eegto si siyaasiya u eegto waxay ka soo baxeen strong holkii kulmiye iyo xisbigii dowladda
ayaa ayaa qayb qaybsamay ayaa qayb qaybsamay sax marka ma- anaga ma fulis ban haddaan gacantaba la galo ay dhab tahay inaan gacanta la galo ma anaga isridi lahayn oo dariiqa xisbiga ku dhacayaanu keeni lahayn waa dareemi karaysaa Eh, meesha la yidhaahdo eh, hargeysa iyo eh, meesha la yidhaahdo isha galbeedkeeda oo strong holkii xisbiga ahaa marka hargeysa la joogo laba xisbiga waa soo baxay Eh, marka la eego hawdka ama koonfurta hargeysa xisbi baa u soo baxay oo strong holkii hargeysa isna ahaa meelihii marka kulmiye la oo ku- eego burco la eego strong holki bariga burco strong holki kulmiye marka la eego xisbi baa usoo baxay marka ma strong holki xisbi yani ma xisbigayagii baanu ridaynaa meelihii aad ku ma awoodda dowladdaanu badnaydeen ridaynaa meelaha meelahaanu ku awoodda badnayn baa xisbiyadii ka soo baxeene haddaan u talinayno dowladayada iyo xisbigayaga miyaanu maxaa- maxaa kalifay inaanu inay soo baxaan xisbiyo aan ahayn kuwii annaga yani aan aan dareemaynay inaanay dantayada ku jirin marka waxa weeye si feera bay u dhacday waanay caddeeyeen rag badan oo markii hore caban jiray oo odhan jiray eh, feer ma jiro way caddeeyeen markii dambe in si feera u dhacday wasiir نعم ah, intaanan ka bixin ururada siyaasadda halka kaga baxaya waxay tahay in wasiir ahaan xirsi cali xaaji xasan wasiirka madaxtooyada نعم meelaha dadku inta badan hadalhayntu u badan tahay آه.
waxaa ka mida urur siyaasadeedka nasiib inaad adugu lug ku leedahay isla markaasi urur siyaasadeedkaasi miisaankiisa aad adiga iyo wasiiro kaloo dowladda ka mida aad ka dambaysaan taasi miyay jirtaa may wal waxba kama jiraan marar badanna runtii saxaafadda waan ka caddeeya waan sheegay waxaana kuugu nadiiro ku caddaynayaba inaanay waxba ka jirin xisbiga ee ururna siiyey ururkaa toona inaan anigu galo ururka waxaa lagu doontaa kursi dowladnimo anigu iyo wasiirada kaleba kuraastii dowladdaanu fadhiina ugu muhiimsanay sabab nagu kaliftay inaan urur samays ila ururka dowladnimaa lagu gaadhaa hadda ururada tan madaxweyne loo tartamayo oo maanta loo tartamaya ma jiro anna wasiir baana ururadan maanta joogana sabab igu kalifta anigoo anigoo dowladdii ku jira inaan urur samaystaa ma jirto haddaan u baahdo inaan isiraahdo u tartan eh, mustaqbalka isu diyaari haddaan isiraahdana dee urur haddaan isaba furo waan ka bixi lahaayo maan geliyeen mustaqbalkayga iyo waxaan u saceeyayo balki marka waxba kama jiraan marar badanna waan caddeeyay waxaan anagu runtii ahay kulmiyana raggii ka soo shaqeeyey baan ahaa maantana waxaan ahay wasiir dowladdii eh, eh, kulmiye ah waxaanan ahay yani eh, maalintii dhaweyto golihii dhexe aan ku biiray ee kulmiye waxaanan hore u ahaa kulmiye nin walba uga tacab badan waan gartay wasiir marka laga hadlayo dowladda kulmiye musuq maasuq ayaa carabka ugu badan ee kulmiye ololaha kusoo galay ahayd inuu yareeyo Naam.
inuu jaro Naam.
inuu dabargooyo hay-ad la dagaalan baa la sameeyey oo maamul wanaag iyo musuq maasuqaba Naam.
ka talisa Naam.
een haddana eedeymo badan oo Naam.
bulshada iyo dadka siyaasadda oo darasaba ka imanaya baa jira oo ah inay xukuumadda musuq maasuqeedu uu ka badan yahay Mm.
xukuumaddii hore ee dalka joogtay Mm.
weliba uu ka adag yahay kan imika Mm.
oo si dadban iyo si toosaba loo qaato Mm.
maadaama ay jiraan mas-uuliyiin xukuumaddu ay u xidhay xataa musuq maasuq Mm.
taasi miyay jirtaa
Een, ma odhan karo yani xukuumaddu way fara badanta waxay leedahay ilaa iyo heer gobol iyo heer tuulo cid joogta marka ma odhan karo oo dembi baan ku gelay idhaahdo cid musuq maasuq samaysaa ma jirto laakiinse waxaan yaqiinsanahay oo aan aaminsanahay inay xukuumadda kulmiye tahay xukuumaddii ugu musuq maasuqa yarayd xukuumad musuq xumad- xukuumaddii musuq maasuq la dagaalanka iyo maamul wanaagga inay tahay waxaana kugu nadiira hay-adaheedii bay dhistay may dhicin horteed cid loo qabto musuqmaasuq xukuumadda kulmiye waa ciddii u horreysay ee qabata musuqmaasuq cid ku qabata ee ku eedaysa ee ku dacwaysa ku- lagu xukumo waxa weeye marka waxay kuugu nadiira een, inaanay dowladdu musuqmaasuq diyaar u ahayn dowladda waxaa kuugu nadiira kugu yani caddayn ku ah inaanay musuqmaasuq diyaar ahayn wasaaradaha oo dhan waa la baadha hay-adaha dowladda oo dhan waa la baadha hadday tahay auditka iyo hadday tahay hay-adihii kale loo sameeyo baadhitaan baa la geliyey waxaa la- sh- shay walba la xaqiijiyey oo la dabagalay musuqmaasuq meeshuu ka jiro musuqmaasuq wax boqol kiiba boqol la ogaan karo boqol kiiba boqol wax la ogaan karo mala iminka weli uma, uma carbisnin laakiinse insha allahu tacaala waynu gaadhi laakiinse waa dowladda kulmiye waxaan aaminsanahay inay boqol kiiba boqol ay ka soo horjeedo musuqmaasuqa lana dagaalamayso ee aanay waxa weeye una dulqaadanayn ee zero tol- tolera- tolerant uu yahay ama zero uu dulqaadku yahay in loo dulqaato musuqmaasuq waan gartay een markan musuq maasuq wasiir dul istaagno ah, waxaa jira mas-uuliyiin ka tagay wasaaradaha oo waraaqa cadcad soo bandhigay musuq maasuq sheegay in waddanka uu ka jiro bulshada u gudbiyey waxaa jira khilaafyo soo kala dhex galay wasiirkii hore maaliyadda iyo Naam.
wasiirka macdanta iyo biyaha oo musuq maasuq la xidhiidha Naam.
waxaa jira cabdiraxmaan cabdiqaadir waxyaabaha xusbiga kaga tegay musuq maasuq oo kale uu eedeynayey marka waxyaabahaasi la isu geeyey ma waxaad leedahay wasiir muli xukuumaddu may arag musuq maasuq toosa oo caddaan oo xataa waxyaabaha lasoo bandhigay ay muujinayaan oon tallaabo ka qaadin E, waabaanu ka qaadnaa kore musuqmaasuq waxaanu ka qaadnay mar iyo laba iyo saddexba waxaa laga qaaday tallaabooyin oo in badan u xid- loo xidhxidha in badan loo xidhxidha musuq maasuq marka musuq maasuq meeshii uu ka dhacay tallaabaa laga qaaday musuq maasuq si dowladdu qarinaysaa ma jiro musuq maasuq dhacay oo dowladdu qarinaysaa ma jiro musuq maasuqa e, ciddii dacweysay e, e, soo bandhigtay waxaa loo saaray e, maalan mawduucaad xustay oo kale waxaa loo saaray e, hay-adihii ku shaqada lahaa hay-adaha riboodka ilaa hadda aniga i soo gaadhay inta aan ogahay maan maqal musuqmaasuq bay soo riboodiyey wax aan isdee yani ruumarisana Sax.
laguma xukumo musuqmaasuqa iyo tuugada iyo waxyaalaha noocaasa waxa ile dad sharci labaynu nahay Sax.
dad dhaqan labaynu nahay dad diin labaynu nahay laguma xukumo hebel waxaasaa la yidhi buu ahaa marka tuugo iyo arrimaha noocaasa laga hadlayo waa arrin khatiira marka sharcigeena la eegayo sharcigu uma ogolo qofka in la yidhaahdo hebel baa waxaa sameeyey haddaan wax cad loo hayn oo daa- dalaa'il cad loo hayn Waan gartay.
dalaaishii cadayd haddii cidi keento oo lagu qanci waayo waa meesheeda Dalaa- dalaail cid cad cad keentay oo lagu qanci waayena ilaa hadda maan arag hay-adaana ku shaqale oo anigu ma ii ka xukuma laakiinse hay-adaha ku shaqa leh hay-adihiina ilaa hadda wax iga soo gaadhay intii tallaabooyinka laga qaaday mooyaan warmahay n wasiir adigoo raalliya waxaan jecelay inaan kayska guddoomiyihii gobolka iyo mas-uuliyiinta agaasimayaasha xidhan ee maxkamadda ku jira waxyaabaha inta badan la sheegaya waxaa ka mid ah in adigoo kale lagu tiriya xataa la yidhi si siyaasiyana ayaa loo xidhay ee musuq maasuqan la sheegaya waa mid lagu dadbayo habka siyaasiyana loo xidhay taa maxaad ka leedahay waxaa ka leeyahay waa waxaan isleeyahay waa eedayn iyo waxaan waxba ka jirin laakiinse waxaa leeyahay mas-uuliyadda oo qof kastoo mas-uula eedayn mid uu leeyahay mid aanu lahaynba waa la saaraa n anigu xameerji saaxiib baan ahay for a long time waana laga yaaba hadduu soo baxo inaynu aragno insha allahu tacaala mana kiiska xamarji iyo nimanka dhallinyaro kalena qofkii baadhayana maan ahayn kii u durayna maan ahayn kii qabtayna maan ahayn kii amrana maan ahayn laakiinse xukuumadda oo ilaa iyo heer madaxweyne ah ayaa markii la- la yacni la baadi doonayena loo daroolayay baadi doona markii la qabtayna ku eedeeyey yani booliska yani raggii u sarreeyey baa ku eedeeyey in lasoo helay eedeymo noocaasa eedeymaha xaqiiqdooda miyay jiraan mise ma jiro maxkamad bacdayn karto oo w- laga heli karaa war cadaalada laakiinse ilaa hadda eedeymaha way u xidhan yihiin ma garan karayo eedeymahaas ilaa cada- ilaa ay ca- eh, dariiqyada cadaaladda iyo garsoorka lagu lagu xaqiijiyo Sax.
waxay yihiin aniguna gacan kuma lahayn n wasiir dowladda nacam ama xukuumadda Mm, xadhigoo kale mm, inta badan waa meelaha dhaliiluhu ay uga yimaadaan ee bulshada iyo kala kaxeeya n xukuumadda ama dowladnimada mm, oo dadku ay cabsi ka qabaan mm.
khalad iyo saxba inta badan weliba haddii aan taa carabka ku dhufto khalad iyo saxba dadku ay cabsi ka qabaan in dadka la xidho oo dadka la caburiyo Mm, in waxaad moodaa kulmiya muddooyinkii ugu dambeeyey habka xadhigyada ilaa tan ugu dambeysay ururada siyaasadda markaynu soo galno nacam markaynu boqor buurmadow eegno mas-uuliyiinta xidhan aynu eegno inuu ku soo kordhayo Mm, taasi miyaanay u muuqanin in xukuumaddii kulmiye habka dimuqraadiga ku dhalatay mm, oo hab dimuqraadiga loo dhaliili kara ama wax looga sheegi karo mm.
inay caburinayso awood ay ku muqooninayso dadkii fikirka xorta ah dhiibanayey qalad iyo sax wal waxaa kala gaara horta fikirka xorta in la dhiibto iyo in qalad la sameeyo sharciga waxa loo sameeyey in la isku qabto jeelkana waxaa loo sameeyey in lagu xidho qofkii de- dembi gala qofkii dembi gala in la qabtaa xukuumadda kulmiye iyo tu kala toona qaladku maaha wixiise yani i- la yidhaahdo qofkaasu dembi muu gelin maalan buur madow baa carab ku dhufatay buur madow ee, waxaynu ognahay eedaha dembi ee loo haystaa inay eedo dembi oo aanay ahayn ee, dhaliil ahayn ay yihiin eedo dembiyo waaweyn eedo dembi buu wuxuu ka galay qaranka ka gala oo waaweyn oo ay ka mid yihiin waa adogeedoo publicly u yidhi dowladda ku kaca dowladda dumiye waa yani waa waa wax aad u weyn waa dembi weyn wuxuu yidhi dembiyada dowladda yani wuxuu ka sheegay dowladdu waa al-shabaab da- dadka uu ka sheegayey aniga ka mid ah dad uu ku ku sheegayey waa dembi weyn dowladda waa al-shabaab ee caalamkow dowladda bamgareeya yani ama cunaqabateeya waa dembi weyn marka aniga waxaan aaminsanahay runtii inuu dembiye waaweyn galay lo- procedure sharcina loo maray oo inta waaran loo gooyey maxkamad loo maray oo la dacweeyo xeeraan xeeraan waaran waaran ku jirto waaran isagoo waarankiisa yaalla la qabtay laakiinse car juuqdhe laguma xidhin haddii car juuqdhe la timaado cid kasta ha ka timaada waa qalad laakiinse laguma xidhin Eh, haddii dad dabcan